soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa waxay weli la kulmayaan tacdidaadka joogtada ee isugu jira dilka dhacyo xadgudubyada kale ay geysanayaan kooxaha burcadda mid ka mid a dhacdooyinka ugu dambeeyay ay burcadda ku dhibaateeyeen soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa waxa ay tahay in kooxaha burcad koonfur afrikaan ay qoys soomaaliya ka hor istaageen in isbitaal geeyaan wiil yar oo ka xanuunsanayey saacadii lasoo dhaafay waxaa baraha internetka si weyn u qabsaday muuqaal laga soo duubay kooxaha burcad oo ilaahanaysanaya qoyskan soomaaliyeed iyagoo ka hor istaagaya in wiilka yar ay ku dabiibaan isbitaal ku yaala magaalada johannesburg ee gudaha dalkaas si kastaba haatee tani waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ay la nool yihiin soomaalida ganacsiga u tegay koonfur afrika dhowaan iyaed markii darawal gaari oo ka howlgelayay magaalada johannesburg ay dileen kooxaha burcadda darawalka la dilay ee waxaa loo magacaabi jiray kamaal waxauu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkaas